ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun magacaygu cabdikeyr boole sheekh gaarigiisa akii carabi ka soo baxay mataatuudii aad qarax ku dhacay meel xagarsu intaan la soo gaarin wax yar ka horo sideed riixa ku dhimatay waxaan tacsiib u dirayaa dadka soomaalida oo idilo madheera county gaar ahaan waxaan tacsiib u dirayaa reer carabiya ilaahay yaa u raxmada inta dhimatay sabar iyo imaan allah naga siiya gadaasheed allah nama baleeye arrintan waa arrin soo nonoqotay arrin aad u falxun waaye maalin hore saana dad loogu dili meesha qarax ugu dhacay hadda waa ka dhacay qaraxan waa soo nonoqday dadkii meesha waa lagu wareeray dowladda arrintan waxaa fiican inay si degdeg eh wax ugu qabata waa arrin xanuun badan eeday dadka u dhibtay maalin walba oo hin laguma juri kara hadda sideed ruux ay mar haysaa inta dhimatay dhaawacana waa ka badan yihiin sideed kale iyo kasii badan waaye eeday noo dhibtay arrintan dowladda waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan sida ugu dhaqsaha badan hours arrintan inay ka soo bixisa jawaab wixii arrintan ka dambeyna ay raadisa dabagal lagu sameeya lilaahi waina ilayhi raajicuun waxaan halkaan u joognaa tacsi aan ka bixinaynaa accidentigii maanta ka dhacay waddada carabiya waxaana ka xunnahay dhibaatooyinka mar walba soona noqonaya haatanna waxaan u tacsiyeynayaa intii ehelkooda ku dhammaadeen intii dhimatay waa sideed dhaawacna faraduu ka badan yahay marka waxaan leenahay dowladda sida ugu degdegsiin badan inay action ka bixisa madaxda aan dooranina waddadaas ilgooni ah inay ku fiiriso anigoo ku hadlaya codka dhallinyarta weytaan youth council lilahi waa inaa ilayhi raajicuun magacayga waa cabdinaasir bilow muude waxaan tacsiiye iyo tiiraanyile u dirayaa dadkii reer carabiya oo saakii mataatuudii carabiya ka soo baxday kula qaraxday arrintaanayd waa arrin xun sidii aas walaalkii cabdikheyr buulaas sheegi waa arrin nagu soo noqnoqotay in aspan of months gaarigaanayd gaari ka horreeya jirta oo isla meeshiidii lagu qarxi haddana waa tan waxaan leenahay horta dowladda arrintaanayd tilaabo culus inay ka qaadto